bismillaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsadyaal hamiin fayla ka dhowaada qodobada warkan hamiinamo aana qodobadiisin ka dheega doontagna wayba ku mid ahaa aana kumide dadka bogtaalada ee ka nool magaalada beledweyneyo waybayo sheegan aanti maamulka gobolka hiiraan iyo walankusiina raashin karyow lansamay haana kumide dadka bogtaalada ee ka nool miilasa faahfaahino dheeraadaya wayba laku helahayee dagaalku dhii qaybo kumid ee muduga dowladda soomaaliya maalinta baryay ee si rasmian furo doonta imtixaanaadka jahaadiga ee laku qaado ardayda soomaaliyeed roobaba khasaare jaysidiyo wayba xalay ka qubday magaalada muqdisho al-shabaab iyo waybayo haba dhigtay ka kumid ee askartii iyo ka qobdeen dagaalkii eelcadda qaramada midoobayo waybaye shaaciday beesida walalanka qobadow abaaro soomaaliya ra-iisul wasaare kheyrayo waybowsi toddobaadkiiba lama jeer sheegay intuusa la xisaabtamo wasiiradiisa baaraadka banaanka dhugunsidyaal wayba ku mid ah diyaarado dagaalka shiino oo arqaladayeen diyaaradda usa maraykanka lata iyo weliban ka yaraan dhihdin qof oo ka dhammatay dagaalku dhee libiya
warsan media network waxay idiin soo jabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
markale dhaguunsadyaal hamiin fayla hamiinama jimaace u sabtanaha galahayta taaragdan iyo ka eedanta tum iyo sagaalka bil shanaad may sanadka lamada kun tum iyo toddobada hana soo bahayeen qodobadii warkan hamiinimadana ka dhowaada yoogiyo fisanga dowladda soomaali gaar ahaan wasaaradda walbarashadii tacliinta sare ee xukuumadda soomaaliya wayba maalinta baryay ee sarasmi anfuri doonte imtixaanaadka shahaadiga ee lagu qaadow ardayda soomaaliyeed ee dhammaystidaas dugsiga sare warbixin arrintaas ku saabsan wayba ninhayo waryaagana maxamed xuseen kunciya dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxay sheegtay maalinta sabtida dalka inuu ka bilaabanayo qaadista imtixaanaadka midaysan ee dugsiga sare imtixaankan ay u fadhiisanayaan labaatan iyo saddex kun oo arday kuwaasoo ku gelgeli doona toddobaatii toddoba xarumood dowlad goboleedyada galmudug hirshabeelle koonfur galbeed jubbaland iyo caasim muqdisho ee gobolka banaadir waxaa si toos ugu qayb qaadanaya howlaha imtixaanaadka toddobaatan iyo toddoba kormeerayaal toddobaatan iyo toddoba kaaliyaal kun saddex boqol lixdan iyo saddex ilaaliyaal sagaal boqol lixdan iyo laba amni sugayaal iyo saraakiil amni iyo shaqaale ka tirsan wasaaradda waxbarashada wasiirka warfaafinta soomaaliya cabdiraxmaan cumar cusmaan injineer yuusow ayaa sheegay dowlad inay aad ugu diyaargarowday qaadista imtixaanaadka shacabkana laga doonaya inay dowladda garab istaagaan wasiirka waxbarashada ayaa waxaa laga dhagaystay imtixaanada shahaadada dugsiga sare oo dhowaan muxuu ahaa maalinta sabtida ka bilaaban doona dalka warbaahintan waxaan aad uga codsanaynaa arrintantan inay aad ula socdaan islamarkaana ay tahay muxuu aha horumar dalku maalmo ku tallaabsanayo in shacabka lo aad wargelisaan oo nagala shaqaysaan saddex iyo labaatan kun arday ayaa u fadhiisanaysa imtixaanaadka maalinta sabtiga ah laga soo bilaabo muxuu ahaa dowlad goboleedyada ay ka mid yihiin galmudug hirshabeelle gobolkan banaadir koonfur galbeed iyo jubbalandba inay fadhiisan doonaan toddobaatan iyo toddoba xarumood saddex ilaatankaas kun oo arday ah marka waxay nooga baahan yihin arrintaasna inaan aad uga wada shaqeyno dhammaan ardayda wax ka barata gudaha caasimada magaalada muqdisho ayaa waxay yihiin kuwo isku diyaarinaya gelidda imtixaanaadka dugsiga sare oo maalimada beri ah ka bilaaban doona gobollada dalka soomaaliya iyo caasimada muqdisho labada maade ugu horeysa ee beri ardayda u fadhiisan doonaan ayaa waxay kala yihiin soomaali iyo islaamic study wayba faahfaahin dheeraada laku helahaya dagaalku dhii deegaano ku tirsan gobolka mudug meelaaso iyo ka dagaalamay maleeshi beeleedya dagaalkan iyo wayba uu sahayay koondhexay laba maleeshi beeleed oo ah kuwada jeedaan galmudug iyo puntland waybana sagaaran ku dhiyay deegaanka cali busle wayba uusa dagaalkan salka kahaye aanooyin qabiil dhowr jeer iyo sidan oo kale meelas waybayoon ku dhiyaana dagaalo beeleedya oo khasaaro jaysidana anta la ogi dagaalkan iyo waybaa ka dhamaday lama qof meelisaas oo kalan iyo ka dhaawacmeen sidiqoba sidii ay sheegeen mas-uuliyiinta gobolka muduga hana kumida dadka bogtaalada ee ka nool magaalada beledweyne waybayo sheegan anti maamulka gobolka hiiraan iyo waalankuseyna raajin karyowkii la sameeyey hana kumid ee bogtaalada ka nool meelasa faafaahinta warkan wayba magaalada beledweyne hanan ku daray bashiir cabdullah ismaana iyadoo qaar ka mid ah xerooyinka ay ku nool yihiin dadka soo barakacay ee ku yaala magaalada beledweyne ay maalinkai ugu dambeeyey mas-uuliyiinta maamulka gobolka hiiraan ay ka wadeen cunto karin ay u sameynayeen qaar ka mid ah dadka soo barakacay ayaa waxaa jiro qaar kaleenta oo aan la gaarsiinin waxaana ay tilmaameen in dhibaatooyinka ay la qabaan dadka kaleeta ee kunool xerooyin ku yaala magaalada beledweyne waa kuwa qaar ka mid oo ka hadlaya
waxaa yimid marka maamulkan dambe ee la koobsaday abaalihii barakaca waad u jeeddaa dad badan oo hawaanayaa tuuran maamulka gobolkana isagaa yidhi waxaan u samaynaynaa quudin dadka quudinta loo samaynaa oo lagu taakulaynaayo ka mid aheed waan sugaynay waad u jeeddaan dad badan oo hawaanahoo tabaalaysanaa jooga qaar ay ka soo qaxeen meelihii colaaduhu ka jireen qaarna ay soo xoolo beeleen mar waxay la soo higsanaayeen kaamkaas kaamunka ka mid ahoo quudinta loo samaynayo qofkii baahano meeshii wax lagu hayo soo higsanay hal bar aan isugu geynaynaa dadke halkaas bar dadka ha loo sameeyo ummadda soo qacday oo dhooban meeshaan oo soo barakacday hal bar aan isugu geynaynaa halkaas bara naga caawiya oo ummaddaas wax siiyaan cali jayto waa waa naga aqbaliyey weli saacaddaana waxaan hayno male sidoo kaleento waxay baaq u soo jeediyeen hay-adaha samafalka iyo mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya waxaana ay ugu baaqeen in wax loo qabto waxaa degan dad aan xoolo lahayn oo ceyr ah oo beeraaley ah dadkaas marka hay-adaha samafalka waxaan ka codsanaynaa in ay mataqaanaa waxay u qaban karaan u qabtaan loo gargaaro maadaama aysan xoolana lahayn beerahana dhaqaano ay ku tabcadaan aysan lahayn ay beere yihiin hadalkan ayaa imaanaya iyadoo maalmihii ugu dambeeyey magaalada beledweyne qaar ka mid a xerooyinka ay ka bilaabeen mas-uuliyiinta maamulka gobolka hiiraan cunto karin ma aha markii ugu horeysay ay cabasho ku aadan in laga gaabiyey wax u qabashada ay soo jeediyaan bashiir cabdulla cusmaan raadi warsan beledweyne magaalada muqdishona waa heshe xalay weyba wakhtigii dhexe ilaa wakhti dambe weyba subiinganka qobaday roobaba iyo kadiirsideen dadkii doonyada weybana geegka weybana roobkaas hayay kobi dhakay guud ahaan jidadka magaalada muqdisho dadka reer muqdishoiyo geegka weyba iyo haka toosena iyo magaalada roobinka qubadi roobkan iyo jeysidee khasaare nafeed ito hanteedeed maadaamaamaadaama uuse haye roobin oo muddo saacadeen uuse qubadaaye inta la ogeysaday qof iyo laasheeg intii oo ka dhammadeen degmooyinka warta nabadii i boondheer ee gobolka banaadir hanasoyon amuudeen roobkii xalay ka qubadi magaalada muqdisho dhina kaleed gobolka dhina kaleed gobolada dalka qaarsho abaartiya ku jartii oybaa ka qubday roobab iyo ka diirsidan dadkii dunyada maadaama abaar winya ku jarta dalka soomaaliya gobolada dalka gaar ahaan koonfurtii deegaanada puntland way balaa ku waramahaye antiyog maylaska qubadeen roobab badan ooya ku diirsadeen dadkii dunyada al-shabaab iyo weybay habandhigtay muuqaal la ka duubay askari kenyaange oo ku mid haya askartiisada maxaabiis ahaan talanka qobadi weerarkiioo sanad hore ka qaadeen saldhig ciidamada kenya kala hayeen ceelcaddo ee gobolka gada ururka al-shabaab muuqaalkan oo dareere afar daqiiqa iyo weybaa ku muuqday askarigan kenyaange oo gacantan ka jaray al-shabaab horeya madawiinaga kenya weyba uuse ka baaqay intuusa sameeyow wal kasta oo laha ku saarow gacanta al-shabaab ciidamada kenya iyo gacantiyo ka jarta horaantii bili janaayo sanadkii lamada kuntum iyo liti yahaytay markii dagaalyaano ku tarsan shabaab iyo weerarka qaadeen saldhig ciidamada kenya kala hayeen ceelcadda miilasoo la kadilya askar ku badan boqol oo kenya ee qaramada midoobaya wadamada caalamkan ka baaqdintii gargaar degdega lahaladeera dadka soomaaliyeed ee la dhadhiyahaya abaarta ku jarta soomaaliya ku-xigeenka wakiilka gaarka ee qaramada midoobay arrimo soomaaliya iyo weybows warbixin dheer ku jeediyay shirka golo ammaanka iyo weybows ku hadalay abaarta ku jarta soomaaliya weybanuusa sheegay muhiimantii ee tanti waa lagu qabada weybows sheegay markii hore soomaaliya intii ku jarti xaalad dagaal haddana yeen ka darsantay abaar weyn taasoo iyo saamaytay dadka adduunyada ku-xigeenka wakiilka gaarka ee qaramada midoobay arrimo soomaaliya jeesh carabka ka adkaayay baa hadalanqaba beesa dirasa siyeed boqol milyan oo dollar taasoo wadlanka qobadow shacabka soomaaliyeed ee abaarta saamaytay hadalkan ha ku bahya qaramada midoobaye weybaa ka beegmaya xilli abaarta saame xildho abaarta ku jarta soomaaliya saameyn kuwa dhitay dadkii dunyada waanay hadda ku teegantay qaybo ku mid ee soomaaliya meelwarkaasiin ku kooyahay dhugunsidyaal idaacadda warsaga ee magaalada baydhabo aan ka yaraan lixdan qof oo lala xiriiriyay ciidamada militariga ee bariga liibiya ayaa la rumaysiyeen tiilikadeli weerar la ka qaadi saldhig ciidamada irka iyo kala hayeen koonfurta dalkaas rabshadiya meelas reedan ku bilaabatay shalay oo qabiis hayti kureed markii garab ku tirsan garabyada miilas iskahaya iyo iska dayan antiyo lu wareegan saldhigaasa ciidamada dagaalamaya daacad banshal ee garabyada haasu ku horjeeda ee shal maamulow barigii galbeedka dalkaasa xabad joojin oo lagu badan kasurunayna oo ku jarta saldhigga militariga ee koonfurta dalkaasa iyo hadda waybayaa muuqatee too burburtee taalo miilaskayaalanyo wayba la sheegaha inti la deersi miida deerayan hidan qof oo ay ku mid ayiin dad shacabe waybana la rumaysyaa anti dadkan shacab ee iyo saldhigga ka shaqeeyayenga tirada dhabta ee dhimashada iyo ilaahay hadda sarasmiyaninin hayna iyo in inta badan dadka miilayska dhammadeen iyo taabacsanayeen ciidamada bariga libiya warkii isinkula dareertan dhugunsidyaal hamiinimaadan idaacadda warsan ee magaalada baydhabanan taninkege anti warkanka lamid ereedanku kulmaana wayba siinkutabaan sidaasiyo nabadgelyo